bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhammaantiin akhyaarta golaha waa idin salaamaya halkani waa golaha nineteen sixty golaha shacabka soomaaliyeed goob aynu had iyo jeer ku wareysanaa aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka soomaaliyeed hadba waraysida aanu isleenahay bulshada ayay waxtar u leeyihin insha allah waraysiga waxaa idin qaadaya anigoo maxamuud cabdallah waxaa insha allah waraysigan aad ka daalacan doontaan baraha internetka ee kala duwan golaha nineteen sixty dot com arrimaha dot com saadaal iyo kuwo kale oo fara badan caawa waxaa marti inuu ah general bashiir yuusuf xaji oo ah musharax u taagan guddoomiyaha degmada gaarisa sanadkan insha allah bisha agoosto shan iyo tobankeeda doorashada ayaa dhici doonta guddoomiyaha degmada gaarisa waxay insha allah ay ku tartamayaan jagooyinkaas maxaa la yidhi jagada ay ku tartamayaan nadiif ninka la yidhaahdo nadiif jaamac oo hadda ahaa governorka degmada waktigan joogtada ah ama the incumbent governor iyo maxaa la yidhahdaa cali qorane saddex baan malaynayaa cid kale haddii jirto jananka ayaa inoo sheegi doona waxa weeye doorashadaasi waa mid actually xiisaheedu aada iyo aada u sarreeyo jananka ayaa insha allah inooga warrami doona marka hore general bashiir waan kusoo dhaweynayaa kusoo dhawow golaha nineteen sixty
waad mahadsantahay waad mahadsantahay
hadday haddaynu halka kasii insha allah anba qaadno wareysigeena insha allah marka hore waxaan malanaya waa markii ugu horreysay oo janabku inagu soo booqdo golahan generaal golahan waxaa dhegeysta kumaan kun soomaaliya ayaa ku xiran dalka gudihiisa iyo banaanka wadamada dibadda waa laga dhegeystaa marka mar marka ugu horreysa waxaan doonaynaa bal taarikh nololeedkaaga inaad wax nooga sheegto insha allah iyo damacaaga siyaasadeed
ha aniga magacaygu saad sheegtay waa waa waa bashiir yuusuf xaaji waxaanan musharax ku ahay kursiga county governor gaarisa county oo kenya ku yaala waad mahadsan tahay hadda igu horreysaa saad sheegtay inaan aan idinla hadla saad og tihiin kenya oo dhanba sanadan waxay gelaysaa doorasho bisha sideedaad oo augusta presidential governor member of parliament senateki ilaa county level doorasho ayaa ka dhacaysa aniguna saad sheegtay ciidamadan ahaan jiray waxaan ku magac dheerahay bashiir yuusuf xaaji waxaan ku dhashay gaarisa county degmada ijara schoolna waxaan kasoo baxay gaarisa high school kadibna ciidamadan galay ciidamada waxaan ku jiray soddon iyo toddoba sano waxaan ku gaaray daraja sarreegaas intii aan ciidamada ku jirayna iskoollo badan ayaan soo maray oo kenya dhexdeeda ingiriiska maraykanka asia waan kasoo bartay iyadana adduunka waxaan umalaynaa qaara shanta qaara qaaraan qaaro adduunka intii aan inta waxa meel aan tegin ma laha intaas oo dhan waxyaalo badan baan kasoo oo anfac leh oo dawlad iyo xukun ku saabsan ayaan kasoo bartay ugu dambaystii ciidamada waxaan ka baxay hadda muddo ku dhow laba sano waxaan labada sano ka horow waxaan guddoomiye ku-xigeenka ahaa dugsiga sare oo ciidamada dugsiga waa midka ugu sarreeyo wax lagu tababaro dawladda wuxuuna ku saabsan yahi un tababar sarkaal dawladeed ama ciidan ha ahaado ama shicib ha ahaado waxaana la baraa governance caadilnimo ceernimo si loo cerib tiro generally waddanka si loo maamulo iyo siyaasadda waddanka economiga iyo iyo iyo iyo securityga waddanka marka cilmi baan kusoo qaadanay aniga naftay waxaan kasoo dhigtay saan kuu sheegay ingiriiska iyo maraykanka intaan joogay meeshana wadamo badan baan kusoo wareegnay oo study tour baan u tagnay study tourgaana waxaan soo baranaynay wadamo si loo maamulo arday badan baa gacantayda soo martay oo hadda jago weyn ka haya dawladda haddii aan fiiriyeyna dhulkeeni si loo maamulayay waxaan arkay in kasto wax uu ka dhiman yahay saala awgeed ayaan isu soo sharaxay sanadan in aan u istaago kursiga governor garissa county
aada baa umahadsan tahay waan aada iyo aad baan u gartay inaad leedahay khibrad siyaasadeed iyo maamul iyo maaragtay ammaanba bal waxaan doonayaa inaan aada kaaga xog wareysto degmada garissa county hadda waktigan xaadirka ah xagga dhaqaalaha iyo xukuumadda maxaad is leedahay baad kusoo kordhin karaysaa oo aada halkaa kasii wadi kartaa
mahadsanid saad ogtahay hadda haddadan aan maantadan aan joogno gaarisa county horta abaar xun bay ku jirtaa hase ahaatee abaartaa tu lama filaana ma ahayn wasaaradda hawada waa inoo sheegeen in roobkii uu nusqaamaya sanad sanadkan soo dhaafnay gugii inuu nusqaami deertina ay nusqaami oo abaara ay nasoo wajihayaan hase ahaatee wax loo loogu talagalay ma leh taa maxaa maxaan saa ku leeyahay taa waxaan ku leeyahay waxay ku tusini inay dowlad goboleedkii ay diyaar u ahayn maamulkeeda uu kisto uu wax dhiman yahay uuna habeysneen oo isku toosneen oonay oonay shicibkii ay ay ay ay ay dhibkooda ay ka warhaynin taana waxaa ke keenaysaa meesha waxaa joogaa dadan experience ama aqoon ku lahayn dowladnimo ama maamul dowladeed ama maamul goboleed saaad og tahay waddanka oo dhan ba hadda abaarta way haysaa waa runta dadka o dhan way ogyihiin gaarsa keli ma aha national government ayadana eed bay leedahay maxaa yeelay ismay diyaarinin abaarta taa ka horow ra-isilmaalka countiga gaarisa wuxuu ku dhisan yahay dadka waxay u badan yihiin xoola dhaqato ardadii inkastay iskuol tageen shaqa ma hayaan rag iyo dumarbo guryaha iska joogaan weli waalidkay la joogaan waalidkiina xoolihii waa ka dhamaadeen waa la ceertoobay caadilnimo ma jirto haddii ay shaqo doontaan waa la kala qaybin qabiileysi iyo wax baa loo kala sheegi aqoonkii qofka aqoonku la imaaday shaqa laguma qoraayo marka waxaad arkaysaa dowladdii waxaa ku waxaa ka buuxsamay dad aan aqoon u lahayn maamul marka waxa waa in la kala habeeyo dadkii si caadilnimo loola dhaqdo oon oon maalkoodii laga xadin oo wixii xaq ay uleeyihiin la siiyo wixii raasimaal oo oo soo galo countigana si fiican loo maamulo sifoo guddii ay oga anfacaan taasaa hadda aada ay uga liitaan taabaa ku dadaali tu kale aan ciribtiri rabana waa qabiileysi annaga soomaali haddii nahay waxaan u kala qaybsannahay qabiil qabiil iyo raay raay hadda doorashadan taagan gaarisa county nin walboo taagan kale wuxuu leeyahay qabiilkaygaan ku dhisnahay qabiilkaygaan saa u qabani qabiilkaygaan meeshan marini aniga waxaan leeyahay ree gaarisa county ha midoobaano waa hal dabe waa dad kun intaasoo sano isla noolaa mabda-ooda waa midko si nabada haku ha ku dhacdo doorashada ha ku codayaan sifaan uu horumar horu horumar u helo haddii uu col dhaco ama uu dhiig ka daato annagoo dhan baa ku khasaaraynaa meeshii marka taana wax dan noogu jirta ma laha waxa waxaa noo keeni khasaaro weyn aniga waxa waxaan waxaan ka dhaadhicin rabaa dadka gaarisa county iyo shicibka inay aan haddaan hor horumar aan u baahanne inaan midoowno aan aan mid ahaan ku soconno aan isu imaano aan nabadgelinno waddankii aan dhiig dhiiga daadan doonana aan iska jirno
aada iyo aad waxaan doonaya general bashiir aad baan fahmay qodobo badan baad taabatay sida aan la socdo dhowaan baad kusoo biirtay loolanka siyaasadda sidee bay kugu suurto gelaysaa wakti aada u kooban inaad intaas u hawlo aada qabatid ama ad ka dhaadhiciso dadka in adiga ku doortaan oo codkaaga kusiyaan
waan socday intaas oo dhan dadkana way ogyihiin waa calacalkooda isoo gaaray uma baahana hadda in aan wax badan aan aan muddo dheer aan ku qaato aan ku hadlo abaar waan socday hadda inta muddo tan iyo bishii december waan socday haddana waan soconi hadduu alla idmo dadkiina waan ka dhaadhicini intii aan la kulmayna way fahmeen damacoodana aad bu u wenye calaacalkoodana wuu batay insha allahu waxaan umalaynaa muddo dheer uma qaadanayso inay fahmi doonaan
awood intee leeg bay kula tahay xisbiga aad ka tirsan tahay ayuu ku leeyahay degmada gaarista iyo nawaaxigeeda bal adigoo taariikhdan eegaya iyo wixii isbedeladii ugu dambeeyey waddan ka dhacayay
wallahi xisbiga xoog buu ku leeyahay waxaan ku istaagi rabaa xisbigan amani national congress oo kati ka tirsan kooxda hadda isbahaysan rabto ee nasa xisbigaana haddii hadda aad ku beer waxa waxaa madax u ah nin madaxweyne ku-xigeen ahaan jiray oo musalia madavadi ay dhahaan ayaa xisbiga hadda madaxweyne wuxuu rabaa inuu madaxweynenimo ku istaago haddii ay dawladda ay soo gasho wax weyn baa isbedeli maxaa yeelay annaga waxaan waxaan waxaan ku taagannahay nabad in lais jeclaado oo la midoobo sifo hor horumar lagu helo hadda waxa taagan waxaa weeye kala qaybiska dadka corruptionkii baa batay fasahaadkii baa batay wixii waxaasoo dhan baan rabnaa hadda inaan ciribtirno sifou dadkii uu ay maskaxdooda usoo degto oy usoo fadhiistaan ay taladooda ay dhigtaan waxaana kasoo bilaabaynaa grassrootka waxaan ku tala jirnaa wax social transformation lada inaan ka qabanno oon hoos householdki aan kasoo bilaabno plan kor tala kor ka imaata lagu wad wad dhulkii laguma wadi kara ma egan taa way shaqayn waysa hadda ka hore ay socon waysa marka nin walbow reer walbow waa inaad sheegato maxaa ku daran say saad ogta ingiriiska waxay dhahaan its the wearer who knows where the shoe pinches adiga oo kabta kabta haday kula ekeen meeshii ka haysa adaa taqaanaa meesha farta ku xanuunaya adaa taqaanaa marka dadkii baan wareysanaynaa waa dib inaan ku no u noqono oon plan cusban korno oon oon wax walba kala hadayno sifo oon horumarkaas aan sheegayan u helno
dadka ragga kula tartamaya haddaan eego governorka ama cali qoorane iyaga laftooda wax arrimaa u qorshaysan laakiin adigu aad iyo aad waxaad ugu nuxnuxsatay inaad wax ka qabanaysid arrintan horumarka ee degmada gaarisa iyo deegaanka iyo arrimaha kale oo ku xeeran sida maaragtay meelaha disputka oo laysku haysto degmada labada degmooyinka dariska dhulka ay isku haystaan waxyaalaha land disputekan ka hadlaya ama arrimaha aan ku arkay saxaafadda ku arkayay maxaad kaga duwan tahay musharixiinta kale oo kula loolamaya oo aada odhanayso maanta generaal bashiir ha lagu doorto
horka horta nadiif waxaan kaga duwanahay shan sana uu meesha ku fadhiyay waxbana mau keenin wax macno lan aragna ma hayno waagii aan dooranaynay aniga waxaan ku jiray raggii dhise mad isku mabda baan ahayn mabda'ii mau fulinin mau fulinin saan rabina kamaanan helin programkan nidaamkan rabnay inuu nagu wadana uu kadib dhacay hadda maanta tala uu noo hayaana ma aragno tala dambe uu noo keeni doonana ma aragno cali benowa isagana hadda ka hore wuxuu ahaan jiray dawladdu ku jiray recordkiisa waa la yaqaanaa wax mabda oo macnole uu noo keeni doonana ma laha mana malaynayo inuu wax isbedel weyn uu ka keeni doono gobolkii aniga waxaan uga duunahay hadda ka hor ma maamulin gobol ama ama ber ber dawlad national government ama ber county government ah ilaa dad ka baxsan baan ahaa oo fiirinaya oo arkaya wixii dhib oo ka taagan maamul xumada maamul xumada ka socoto iyo tolkii si ugu jabhayo meeshii experiencekaa baan la imaanaya wadamo badanna waan kasoo bartay saan kuu sheegay development studies waan soo development strategies badan baan kasoo qaatay tii baan isku diyay inaan fulino howl fudud ma aha waa waa waa waa waa waan hubaa howl fudud ma aha muddo bay qaadani ilaa anigi waxaa ii muhiim ah inaan hadda dib isugu noqono grassrootkii aan ku noqono aan waxa basics wixii u hoose oo loo baahnaa aan soo as-aasno maxaa yeele meeshii waa la xidid siibay waxbaba ma jiraba waa meel banaan waa meel iska ad ad ad si aad si aad ku tilmaantaba aad ka siin marka waa inaan dib u noqono aan isa su-aalo war war ma sidee nagu habboon seen wax ku wadnaa seen wax ku howlgelinaa mabda-eena muxuu yah olajeedadeena maxay tah marka waa in la tashado dib laisugu noqdo la tashado oo haddana hab cusban la suubiyo oo laisu imaado agaa la fuliyo
aada baan u gartay marka laga soo tago kala qaybsanaanta iyo arrimaha kusoo kordhay degmada gaarisa dadka reer gaarisa waxyaalaha ugu badan ee ka cawdaan waxaa ka mid a inaanay hantida dhaqaalaha intii ay xaqa u lahaayeen dawladda dhexe dawladdan dhexe ma garanaysaa uu masarkayaata madaxweynaha ka yahay inayna xaqoodii ka helin dhinac walba ha noqoto sidee baad maxaad ku ballan qaadi kartaa oad ku maxaad ka qaban kartaa arrintaa iyada macanaa economic disparity baa jira waddanka ka jira
economic disparity uu jiraa waa runtaa tu anna keli nagu koobanna maha waa waddanka oo dhan bo weliba waxaa jira waxaa jira gobolada aan nairobi ku dhoweyn nairobi aada oga oga fog sida ten oo kale wajeer oo kale mandera oo kale turkana oo kale samburu oo kale kuwa aad bay u liitaan waxaan ku dadaali insha allahu in dadkii horta la fahansiiyo xuquuqdooda maxay tahay dowladdan dhexe maxay kuleeyihiin maxay kasoo heli karaan xaqooda say u raadsan karaan waa in cilmi cusban lagu beero dadkii oo fa fahmadooda la gediyo hadda waxaad umalaysaa had maanta say yihiin inay way way inay ka baqayaan inay xuquuqdooda weydiistaan cod kama soo baxayo ma ma codaysanayin haddana egay doorashada ay ridayiin egay codaynayiin waa inay mabda ku codayaan ma aha walaalkay baa wataa nin kane anigana waan iska raacay ma aha saa waa codkooda inay wax ku goostaan haddii codkooda maanta wax ku goosan waayaan khasaarada iyagaa leh shantii sanabo a shantii sanabo kenya waxay gashaa doorasho doorashadaas waxay muhiimkeedu wuxuu yahay inaad bedesho dadkii hore oo ku talinaya dadkii hore dooratay haddii aad ku qanci waysay haddaad nafis leedahay waa inaad iska bedesho oo dad kale aad keensato oo mabda cusman kula imaado oad su-aasho war mabda aadan intuu iga bixinaa intuu i marinaa maxaan ka faa'iidi olajeedadaana maxay tahay intaasoo dhan waa in la su-aalo maaha ine walaalkayga wataa qabiilkayga wataa sidan iyo sidan nama keenayso
aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa dabcan waa wareysiga ugu horreeyey aad iyo aad baad nooga xog warantay insha allah waxaan rajeynaynaa mar marar badan inaad nagu soo laabato waanu la soconaynaa doorashada degmada gaarisa si dhow baanu insha allah isha ugu ugu hayn doonaa waa maxamuud axmed cabdalle golaha nineteen sixty insha allah wareysigii intaasaan kusoo gebagabaynayaa